faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku maqli doontaana maanta waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda oo howlgallo dad lagu soo qabtay ka sameeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xaalad biyayari oo saamayn ku yeelatay dadka iyo duunyada oo laga soo sheegaya deegaano hoostaga degmada wallaweyn ciidamo boolis oo ka tirsan hir shabeelle oo gaaray degmada beledweyne ee gobolka hiiraan qaar ka mida naafada ku nool magaalada jowhar oo ka hadlay dhibaatooyin haysta maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday askari saddex qofood oo walaalaa dilay eedda fow oo ka digtay xaalad cunayari oo ku soo wajahan soomaaliya maamulka buurdhuubo oo ka dayriyay xaaladda dadka ku nool degmadaasi dhaawacyada qaraxii ka dhacay awdhiig leh oo la geeyey magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana warka duhur waxaad ku maqli doontaan meksiko oo ka soo baxday heshiiska ay la gashay dalka maraykanka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkarnoon warka duhur dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabtiga taarikhduna ay ku beegantahay toddobada bisha sagaalaad labakuntobaniyosagaal-iminkii haatan ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka anigoo sharbaarka ayaa maanta idila socodsiin doonaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo dad lagu soo qabtay ka sameeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warbixinta warkan waxaa inoo soo diray waryahayaga cumar wardoon ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta waxaay howlgallo baaritaana ay ka sameeyeen qaybo ka mid a degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose howlgalladan ayaa waxa ay soo bilowdeen aroornimadii hore ee saakay iyadoona ciidamada dowladda ay ku jarmaadeen xaafado dhowr ah oo ka mid a degmada afgooye taliska laamaha amniga ee degmada afgooye oo la hadlay redio cadaado ayaa xaqiijiyey in howlgaladan ay ahaayeen kuwa ay ku xaqiijinayeen amniga degmada islamarkaana ay jiraan dad ay soo qabteen oo ay la xiriirinayaan falal amni darro dhame cabdiqaadir cismaan mursal oo ah taliyaha ciidanka booliska ee degmada afgooye ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay soo qabteen ku dhuwaad labaatan ruux oo markaa lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab isagoona xusay dadkaas in xilligan gacanta ay ku jiraan islamarkaana ay ku wadaan baaritaano ku aadan waxyaabaha ay la xiriirinayaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxa ay kordhiyeen howlgallada kala duwan ee ay ku xaqiijinayaan amniga degmada afgooye iyadoona laamaha amniga horey ay u sheegeen in ay kordhin doonaan howlgallada looga hortegayo dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay ku soo qabqabanayaan cid kasta oo xiriir la leh al-shabaab fududaynayana falalka amni darro oo xiliyada qaar ay ka dhacaan qaybo ka mid a degmada afgooye cumar abukar xajaadan radio cadaado ciidamo booliis oo ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa la geeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa soo gaaray ciidamo boolis ah oo tababar ku soo qaatay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaana soo dhoweeyey taliyayaasha ciidamada booliska taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne cabdi cumar siyaad ayaa ugu horreyntii ka hadlay soo dhoweynta waxaana soo gaaroon soo dhoweynay dibcaddii labaad ee booliiska maamul goboleedka hirshabeelle ee dowladda soomaaliya waxaan leeyahay horta hamalyo dhallinyarada meeshaan fadhiso dadkooda iyo dalkooda inay isku xilqaamaan oy u shaqeeyaan oy maaragtahay ummadda ay ay wax taraan ayay u libisteen astaanta calanka soomaaliyeedna u xirteen booliiska soomaaliyeed ugamid noqdeen mar labaad waxaan leenahay sidaad haddii la kuriyo wakhtiga aad tababarka soo qaadateen iyo fursadda aad haddii la kuriyo ka faa'iidaysateen adigoo dhallinyaraho yar yarho jaanis haysto waxaan waxaan leenahay mar labaad horta hamalyo cali dhuux cabdi mahad alle ayaa dardaaran u jeediyey ciidamada booliska ee soo gaaray magaalada beledweyne askariga booliiska oo hadduu fasax yahay hadduu shaqada goobtaa joogo hadduu xilligiisa nasashadaa ku jiro waxaa laga rabaa shaqo meel kastou jooga shaqaa laga rabaa askariga booliiska waxaa laga rabaa waddaduu maanta soo qaaday dadka ka hor yimid waddadaad maanta soo qaaday faldembiyeeda ka dhacay haddii la yidhaahdo cidda faldembiyeedkaas geysan karta oo dadkii maanta ka hor yimid ka mid ah inuu qiyaasi karo daa la rabaa inuu iska socdo ma macnuhu waxaan lanaga doonayaa inaan dembiga ka hor tagno waxaana laga doonayaa hadduu dhacana inaan ka daba tagno waxaana laga doonayaa haddaan soo qabanan inaan sharciga si ay dadku cadaaladu helaan maanta laga bilaabo waxaa laydinka soo kala ururiyey dadyow badan oo gobolka hiiraan ama dowlad goboleedka hirshabeelle ka tirsan sumaday lahaayeen siyay u sheekaysan jireen qabiilooyin iyo waxbay ku abtirsanaayeen sida dugsigana laydinka soo sheegay aniguna aan hadda idiin sheegayno waxaas waa ka baxdeen maanta wixii ka dambeeya waxaan ku sheekaysanaynaa qabiilkayna waa kuma waa soomaali jifadeenna kaleetana waa suma waa boliis hoosna maxaan u siinnahay saldhig hebel iyo rug hebel iyo qayb hebel iyo laan hebel walaxan intaas dhaafsan oo maanta laydinka rabaana ma jiro annagoo dhan aanaan laga rabaa taas gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan khaalid bashiir macalin ayaa dhankiisa ka hadlay aniga ma arkin ciidan dowlad goboleeda oo taagan oo boolis oo hirshabeello saan u taagan oo u libisan oo haddana dhallinyaro ahoo aad u qurux badan oo qiimaha aragtiya qadarinta aragtiya tababarka aragti qaba weligay saanoo kale uma soo istaag inaan soo dhoweeyo waxaan u malaynaya wixii ka dambeeya maanta beledweyne inay noqon doonto meelaha ugu sharciga ilaaliska badan waxaan haysanaa ciidan qiimo badan aad u qurux badan dhallinyaro ah oo meel kastoo loo diro farcin degdeg ka sameyn doona ugu dambayntii waxaa ka hadlay taliya ku-xigeenka ciidamada booliska hirshabeelle xasan ibraahim maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle anigoo ku hadlaaya magaca taliyaha boliiska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kaygaba waxaan ugu mahad celinaynaa madaxdii sharafta badnayd ee halkan nagu soo dhoweeyey ciidanka horteyda fadhiya waxaa loo kala qaybin doonaa ciidankii taraafikada kii canshuuraha kii c i d da kii bermadka kii muxuu ahaa xafiisyada intaasoo dhanba waa loo kala qaybin doonaa waxaa ku jiro rag aqoon-yahano ah oo noqon doona madaxdii ciidanka boliiska annaga la bedeli lahaa ka mid noqon doono waxaan idinka rabnaa wixii aad soo barateen inaa bulshadiinna ugu shaqaysin muxuu ahaa taliska qaybta gobolka hiiraanna waxaan ka rabnaa raggaas inuu gacan adag ku qabto iyo iyo iyo muxuu ahaa gabdhahaas gacan adag lagu qabto lagu shaqeeyo bulshadooda u adeegaan shacabka idinka idinka faa'iidaysan adinku aad shacabka u faa'iidaysaan haddii adigoo wax lagu soo baro wakti lagu geliyey oo tababarkii awaa beesha caalamka goobjoogkeeda a soo bandhigtaan haddii wiil yaroo madax duuban oo dhallinyarada duurka ku jirta oo adiga uu wax kuu shubo meeshii laga rabay in adiga wax ku shubtidna waxa waaye ayaan dare wixii waktigii baxay oo ayaan darre noqonaysaa waxaan idinka codsanaa wixii laydin soo baray oon isla ogeyn oo dhowr mar soo bandhigteen markii ugu dambaysan meel fagaaraa ku soo bandhigteen waa waad haysiine shaqada markii laydin qabiyo qof kasta waxay leedahay qabad bashir cabdilla cusmaan radio cadaado beledweyne xaalad biyoyaryaha oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoos taga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose mar kale haynoo eega waryahayaga cumar wardoon wararka naga soo gaaraya deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan halkaasi ay ka jiraan xaalado bani aadamnimo oo ay ugu horeyso biyo la-aan taas oo saameyn ay ku yeelatay bulshada ku dhaqan inta badan tuulooyinka hoostaga degmadaasi wallaweyn sida xafiis wareedka radio cadaado ee gobolka shabeellaha hoose ay u xaqiijiyeen qaar ka mida waxgaradka ku dhaqan degmada wallaweyn iyadoona ay sheegeen in xilligan tuulooyinka hoostaga degmadaasi ay ka jirto xaalad biyo la-aan oo ay saamaysay nolosha dadka iyo duunyada
adaadow waxaa kuu sheegaa wallaweyn oo dhanaa isla oomar wallaweyn waxaa hoos imaanayso degmada wallaweyn waxaa hoos imaanayso shan boqol iyo toddobaatan tuulo ayaa hoos imaanayso mid biyo leh waa in kooban oo shan iyo toban ama toban meelahaas ee inba kala waro oo dhulka laga qodo ayagaba waxay yaqaaniin god la qodoo biyo lagu keedsada yaqaaniin si warahaas oo kale warahaas qaarna biyo sanadkan uma diin biyona kuma jiro hadda intii biyaha ku jireen waa dhammaadeen ummadaan meel kastoo joogaan oon iyo haraad iyo dhib baa haayo mayfaan
waa gartay laakiin xaggee ka mid a meelaha hadda ugu daran ee biyo la-aantu ka jirto islamarkaana degmadu ay ka mid yihiin umaro hadda adaadow ee waxaan leeyahay raadi adaado meenaa ma koobi karo haddaan hal tuula sheego hadhow heer baa i qabanaya hadda haddii aan ku dhaho tabeelaha maamo caliyow agalguwaay maay kuyhidi warmahaan meelo haddaan sheego hadhow waxaan leeyahay hadaba dadka maxaa ukala saartin laydhaala gayaaba laakiin maanta haddii la su'aalo degmada walaweeno markii shan meelood loo qaybiyo hal meel biyo ma haysato shan boqol iyo toddobaatan tuulaan ku yidhi oo degmada ugu horeyso intaasba shan meel biyo ma haystaan maa magacaan kuu sheegay maxay tahay marka dadweynaha o dhan aaba oo
waayahay laakiin biyo la-aanta ilaa iyo haatan ee ma jirtaa wax saameyn ah oo ka dhalatay islamarkaana dadku ay soo wajahdeen
biyow saameyn wax badanaa ka dhashay dadka qaarkoodii qaxootiyay noqdeen dad oo beerna aan wax beerna aan u abuurnayn beerna aan wax ka helin warna biyo aan ugu jirin koley tuulo deganaamaya dadka qaarkooda degmada walaweynay kusoo kusoo qaxeen dadna afgoy haggiisay u socdaan dadna fuusta biyo ah kontonku laga siin oo weligeena ma arkin fuusta biyo oo konton la gadaayo waa marka inoogu horeysaan u malaynaa mar hore fuustada toban kun aan dhib ku qabna hadda maanta fuustada konton kunaa la gadooyaa aadii dhananow saasaan ogaanay dadka dhib xoog laha haysto ilaahaa roob keeni karo ilaahay dhibkaa ka dhixiyo ummadda muslimiinta maalmihii dambe ayaa waxaa soo baxayay cabashooyin isdaba joog ah oo ka imaanaya bulshada ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada wallaweyn waxaana ay ka cabanayeen xaalado isugu jira biyo la-aan iyo sidoo kale nolol xumo inta badan tuulooyinka hoostaga degmada wallaweyn dadka ku dhaqan ayaa waxa ay yihiin kuwa beeraley ah islamarkaana xilli weliba ay marti ay u noqdaan dhibaatooyinka bani aadamnimo oo oo xiliyadan oo kale halka ay ka dilaacaan cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose halka warkaasi dhegaystayaal weli aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow hay-adda fow ayaa ka digtay xaalada cunayari oo ku soo wajahan dalkeenna soomaaliya hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee fow ayaa ku dhawaaqday in dalagga soomaaliya ka soo go'a sanadkan oo aada uga liito sannadihii lasoo dhaafay laga soo bilaabo laba kun toban iyo kowdii waxaana saameyn weyn ku yeeshay isbeddelka cimilada caalamka fow ayaa intaa raacisay in dib u dhaca rababka xilliga guga oo ka mid a wakhtiyada ugu wanaagsan ee la beerto galeyda iyo guridda webiga ay sabab u noqdeen hoos u dhaca waxsoo saarka dalagga boqolkiiba toddobaatan deegaanada qaarkood warbixin ku saabsan falanqaynta badqabka raashinka iyo quudinta oo ay soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka ee fow ayaa lagu sheegay in ka badan ayaa lagu sheegay in ka badan laba milyan oo soomaaliya ay aada ugu baahan yihiin kaalmooyin dhanka raashinka oo degdega qaramada midoobey oo tusaale usoo qaatay warbixinno soo baxay sanadkan iyadoo ay maqan tahay kaalmooyinka bini'aadanimada xilli laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaaliya ay wajahayso duruufo nololeed bisha diseembar ee sanadkan sida ku cad warbixinta tirada guud ee wajahaya abaaraha tirada guud ee wajahaya abaaraha waxay gaarayaan ilaa lix milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof dhammaadka sanadkan qaar ka mid ah naafada ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay dhibaatooyin dhanka nolosha oo soo wajahay mar kale warbixinta warkan waxaa beledweyne inooga soo diray waryahayaga bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah naafada ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee ku haysta magaalada jowhar waxayna sheegeen in aysan helin wax caawinaada sida ay tilmaameen qaarkood maamulka hirshabelle oo ay ka tirsanaayeen ayadoo xarun aysan lahayn ay guryo ijaara iskugu yimaadeen marka ugu horayso haddaan naafanaha waxaan joognaa hirshabeelle waxaan joognaa gobolka shabeellada dhexe waxaan hoos tegi doonnaa dawladda dhexe waxaan rabnaa in nala dhiirigeliyo maadaama naafadii soomaaliyeed aan nahay oo wakhtigii aan baalka wax ka galnay oo aan xusuusannahay naafadii maxaa la jira degaanadii hirshabeelle xarun goboleedka hirshabeelle ama ahayn dhibaatooyinka dadka naafada inta badan oo haysta aan uga cabanayno kuna dalbanayno xuquuqaha dadka naafada ay leeyihiin waxaa muhiima in la isfahmo ee sidaan wada ognahay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in maaragta xuquuq boqolkiiba toban iyo toddoba ah dalka aan ku leenahay macnaha dadkan naafada ay ku leeyihiin ee xilligii la- ee- ee- maxaa la jiray la- la- la hirgeliyey qodobadaas ilaa iyo haddana ee waxaan dareemaynaa sanadkii ee laba kun iyo toban iyo sagaalkii gabagaba inuu sii yahay ilaa hadda xuquuq naafa oo la hirgeliyey sharciga caalamigana waxba kama hayno waxay baaq u direen madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabelle ayagoo ugu baaqay in la caawiyo qof indhala indhaba ma qabo wax uma jeedo waad og tihiin qofka cuuryaanka ah tabar ma leh waa gurguuranaa ama luguu ka go-an yahay ama waa bareeldhi dhibaatadiisaa iska hayo in la ogaado oo adduunku ogaado oo xukuumaduhu ay ogaadaan kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe inaan naafo aysan shaqo ku yeelan karin wax adiga dhibaato ah waa cuuryaan waa gurguuraha in la wado ama la qaado ou rabaa kan cuuryaanka ah indhoolku wuxuu rabaa gacanta in laga qabto oo la wado waxba isuguma yaal bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baled wadaag dhaawacyada qaraxii ka dhacay awdhiigle ayaa la geeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si halkaasi xaaladooda caafimaad lagula tacaalo ciidamada xoogga dalka iyo dadweynaha degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose oo isgarabsanaya ayaa ololo nadaafadeed iyo jarista geedka loo yaqaano caligaroobka ka bilaabay xaafadaha degmada awdhiigle kadib markii halkaasi dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiinta degmada awdhiigle ayaa wakaalada wararka ee soona u xaqiijiyey in dadkaasi ay gurmad deg deg ah ka heleen dowladda soomaaliya qarax khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ku dhaawacmay toddoba ruux oo ololo nadaafadeed ka waday halkaasi waxaana dadkaasi dhaawaca soo gaaray loo qaaday magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadkii shacabka ahaa u fidisay gurmad caafimaad waxayna diyaarad kaga soo daadguraysay degmada awdhiigle kuwaasoo haatan lagu dabiibayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado haatan akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi mexico ayaa sheegtay inay ka soo baxday heshiis ay la gashay dowladda maraykanka mexico ayaa sheegtay in konton iyo lix boqolkiiba ay wax ka qabteen tirada muhaajiriinta aan la diiwaangelin ee u gudbayay xadka maraykanka tan iyo bishii mey xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi marsello ayaa shir jaraa'id oo ay dowladda qabatay kaga dhawaaqday hoos u dhaca tirada muhaajiriinta labada dal ayaa bishii juun isku raacay howlgal sagaashan maalmood soconaya oo lagu yareynayo qulqulka muhaajiriinta u gudbayay xadka maraykanka madaxweyne donald trump ayaa ku hajabay inuu canshuuraha ku kordhin doono badeecadaha ka timaada mexico haddii aysan wax ka qaban arrintaasi warkii duhur dhegaystayaal oo ad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinaya waa naga intaa intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu